إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله تعالى فإنها وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله واعلموا رحمكم الله أن من الأمور التي أثنى الله بها على عباده المؤمنين الإيمان بالغيب وإن من الأمور الغيبية التي أخبر الله بها في كتابه وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الميزان الذي يوضع يوم القيامة فها نحن نتحدث اليوم عن أمور تثقل الميزان في يوم القيامة ولا ليال ضدك مؤمنين تاه waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ku ammaanay inay rumeeyaan arrimaha maqan ee rabbigood uga warramay rasuulkuna uga warramay sala allahu calayhi wasalam sida meelo qur-aanka ka mida ku sugan oo ay ka mid tahay suuratulbaqara xaggeeda hore aladiina yu'minuuna bilgaybi wa yuqiimuuna asalaah arrimaha maqan waxaa ka mid ah miisaanka maalinka aakhiro la ismiisaamayo miisaankaasi waa dadka dadka mu'miniinta ahi miday rumaysan yihiin waana mid xaq ah ilaahay baa qur-aan fara badan ku sheegay rasuulka calayhi asalaatu wasalaam ayaa axaadiis badan ku sheegay sidaa awgeed baa in la rumeeyo iyo in loo diyaargaroobo oo loo camal falo labaduba waa kuwa ina saaran wuxuu rabbi qur-aanka ku yidhi waalwasnu yowmaidin ilxaq فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ميزانك حقاه maalinkaasi ayuu ahaanayaa maalinkaa qiyaame aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi wanadacu lmawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaamah miisaanada u saaxiibka ah cadaaladda iyo qisdiga ayaanu dhigaynaa liyowmi alqiyaamah ay fii yowmi alqiyaamah maalinka qiyaame markaasaa lagu miisaamayaa acmaasha dadka cidna waxa weeye la dulmii maayo walaalayaal miisaanku wuxuu leeyahay laba kafadood qofka marka maalinka qiyaamo la keeno ee la miisaamayo camalkiisa iyo wixii uu shaqaystay kafadna waxaa la saarayaa xasanaadka kafadna waxaa la saarayaa sayi-aadka iyo xumaan wixii uu shaqaystay waxaa kaloo soo aroortay qofka qudhiisa in la miisaamayo waxaa kaloo soo aroortay saxaa'iful acmaal xaashiyaha camalka lagu qoro qudhoodana in la miisaamayo intubana isma isma diidayso oo waa xaq waayo dhammaan nusuusta ayay ku soo aroortay qofka marka kafadna loo saaro khayrkii kafadna sharkii loo saaro ee haddii uu bato waxa weeye khayrkiisu bato oo kafadda khayrku ay cuslaato qofkaasi waa mid liibaanaya ilaahay baa yidhi faman haqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika humu lmuflixuun dadka kafadda khayrka loo saara ee cuslaato ee tii sharka ay ka cuslaataa waa kuwa liibaanaya waa kuwa waxay doonayeen ku guulaystay ee janno helay naar iyo wixii ay ka baqanayeenna ka badbaaday dadka ahlu najaa la yidhaahdo ama ahlu sacaada kuwa guulaystay ee badhaadhay kuwaa weeye hase ahaatee qofka ee kafadda sharku ay cuslaato ee sharkiisu uu ka bato khayrkiisa isaguna dhinaca kale ciyaadan billaah waa mid khasaaray weeye waana mid naarta jahannama galabsaday waana dadka la yidhaahdo ahlu shaqaawa ilaahay subxaanahu wa tacaala inagama yeelo sidaa awgeed baa rabbi wuxuu yidhi subxaanah wa amaa man khafat mawaasiinuh fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum bima kaanuu biaayaatina yadlimuun kuwaasi miisaanadoodu ay fududaadaan oo miisaanadii khayrkaa fududaanaya ama kafadii khayrka tii sharkuna way cuslaanaysaa kuwaasi waa kuwa khasaaray wax kale iska daaya xataa naftoodii bay khasaareen qofku macaal markuu naftiisa khasaaro waa kolkaa uu guuldarraysta ee uu naar waxa weeye markaa mutaysto waxaanay ku guuldarraysteen dulmigii iyo macaasidii iyo beenintii aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ee adduunyada ku gelayeen waxaa rabbi mar kale yidhi fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama khaaliduun talfaxu wujuuhahum annaaru wahum fiiha kaalixuun naarta jahannamo la yidhaahda ayay kuwaasi ku waarayaan iyadaa diiranaysa oo cunaysa halkaasay ku guuldarraysanayaan sidaa awgeed baa waxaa aada iyo aada inoola gudboon inaynu khayrka iyo wanaagga badsanno camallada iyo cibaadaadkuna aynu samaynayno ee kala duwani dhammaantood dee waa laynoo miisaamayaa sidaa aynu sheegnay hase ahaatee waxaa jira acmaal si gaara sharcigu u sheegay qofka maalinka aakhiro miisaankiisa inay cuslaynayso oo qofka badsada ama la yimaada maaniciya wax ka hor yimaadana iska ilaaliya in miisaankiisa ay cuslaynayso miisaankiisa khayrku qofku hadduu cuslaadana wuu badbaadayaa oo jannada ayuu sidaa ku gelaya sidaa awgeed baa guud ahaan camallada khayrka waa inaynu badsanno waayo camalladan aynu samaynayno khayr iyo sharba miisaankaasaa ka dambeeya xisaab baa ka dambaysa dulmina aakhire kama jiro wax wanaagsanood samaysayna lagaa duudsii maayo haba yaraado wax xunoo aad samaysayna lama iloobayo faman haqulat mawaasiinuh faman yacmal mihqaala daratin khayran yarah waman yacmal mihqaala daratin sharan yarah weliba waxaa fadliga ilaahay iyo raxmaddiisa ka mida cibaad allah in ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaagga iyo xasanada inoo labanlaabayo waa laynoo labanlaabayaa ilaa toban jeer ilaa waxa weeye boqol jeer ilaa toddoba boqol oo jeer ilaa in ka badan oo ilaahay og yahay subxaanahu wa tacaala waman jaaa man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha waman jaaa bisayi'ati falaa yujzaa ila mihlaha wahum laa yudlamuun ha yeeshee sayi'ada iyo xumaanta qofka loo labanlaabi maayo halkaa sayi-a ayuunbaa lagu qoraya marka waxaa guuldarraystay bay ahlulcilmigu yidhaahdeen qofka xasanaadkiisii weliba loo labanlaabayey ee loo badinaayey ay waxa weeye ka yaraato sayi-aadkii waxa weeye midiiba midh un loo qoraayo ee aan loo labanlaabahayn waayo waxay ku tusaysaa inay xasanaadkiisu kaa aada u yaraayeen sayi-aadkiisuna ay aada iyo aada u badnaayeen waxaa ka mid a cibaad allah arrimaha miisaanka cusleeya kuwa rasuulkeennu ku sheegay xadiidkan soo socda calayhi asalaatu wassalaam faqad rawa alimaamu axmedu fii musnadih min xadiidi abi salma mawla rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal bakin bakin bakin khamsun ma ahqalahuna fi lmiisaan laa ilaha ila allah wallahu akbar wa subxaana allah walxamdu lilah wاlwlad الصاalxu yutwafى fayaxtasibh waalidaah wa huwa xadiiثu صaxiix wuxuu rasuulku yidhi bakin bakin waxaa loo isticmaalaa shayga marka lala yaaban yahay ee la weynaynayo alla cajo badan ah oo qiimo badan ah shan arrin maxaa kaga culus miisaanka aakhiro shantaasi waa kelmadda qaaliga ah kelimatu tawxiid oo laa ilaaha ila allah ah iyo allahu akbar kelmaddaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu weynaynayo iyo subxaana allah kelmaddaa ilaahay lagu nasahayo ee wax kastoo aanu qalmin lagaga fogaynayo iyo walxamdu lilaah kelmaddaa ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu mahadnaqaayo kamaal oo dhan iyo dhammaystirnaan oo dhan inuu ku sifaysan yahayna lagu tilmaamayo iyo walwaladu saalixu yutawafaa fayaxtasibuhu waalidah ilmaha wanaagsan ee qiimaha badan ee la jecel yahay ee intuu dhinto dabadeeta labadiisa waalid ay ku sabrayaan kuna ajar dalbayaan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala musiibadaa ku dhacda inuu ka ajar siiyo oo uu wanaag kaga abaalmariyo ay waxa weeye weydiisanayaan walaalayaal arrimahaasi maxaa ka sahlan maxaa ka fudud maxaana ka qiimo badan kelimaadkaa hore ee afarta ahi waa axabu lkalaami ila allah waa kelmadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala hadal lagu hadlaba uu ugu jecel yahay waana kelmadihii rasuulkeennu odhan jiray sala allahu calayhi wasalam la an aquula subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar axabu ilaya mima alacat calayhi shamsu rawaahu muslim min xadiidi abi hurayra inaan afartaa kelmadood idhaahdo afartaa kelmadood inaan idhaahdo ayaan ka jecelahay wax alla waxay cadceeddu u soo baxday maxaa ka fudud maxaa carabka kaga fudud maxaa miisaanka aakhire kaga waxa weeye culays badan haddaad soconaysaad la iman kartaa adoo xafiiskaaga joogaad la iman kartaa adhoo gaadhigaaga wataad la iman kartaa adigoo waxa weeye howlahaaga kala wataad la iman kartaa waa xuska ilaahay kelimaadka ugu horeeya ee ugu qaalisan weeye aada iyo aad aynu ugu dadaallo haddaynu doonayno waanaynu doonaynaaye ee kafadda khayrka ee miisaankeennu maalinka aakhira inay cuslaato aada iyo aad aynu ugu dadaallo arrinta ku saabsan weladka fiican qofku markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka qaado qofka mu'minkaahi wuu sabrayaa sabir baa waajib ku ah weliba qofka dadaalayaa ixtisaab buu la imanayaa ajar buu ilaahay kaga dalbayaa musiibadaa ku dhacday shakina kuma jiro qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu sabra qadarkiisa ku sabra ilaahay uga mahadnaqa ku raalli noqda ajar ilaahay ku weydiista inuu ajar aada iyo aada u weyn helayo shaki kuma jiro waxaa ka mida inuu miisaankiisu cuslaanayo maalinka aakhira waa camal weyn oo miisaanku ku cuslaanayo waxaa kaloo ka mida inuu jannadaba ku gelayo sidaa awgeed baa xadiisulqudsiga imaamu lbukhaari wariyey yaquulu allahu tacaala maa licabdi lmu'mini cindii jazaaun yowma alqiyaama idaa qabadtu safiyahu min ahli اddunya huma اxtasabahu ila aljanna waxaa ilaahay xadiisulqudsigaa ku odhanayaa ee addoonkayga mu'minka ah abaal uma hayo agtayda abaal uma yaallo marka aan qabto qofka u gaarka ah ee uu doortay ee uu jecel yahay ahludunyaa ka mid a dabadeeta uu ku ixtisaabay ilaahay ajar uu kaga dalbo jannada mooye abaal kale uma hayo yacnii abaalkaan u haya hadduu sidaa yeelo waa jannada weeye safiyahu min ahli dunyaa wuxuu noqon karaa qofku weladkiisii uu jeclaa ee wanaagsanaa ee mudakarka ahaa xadiidkaa hore sheegayo wuxuu noqon karaa aabbihii wuxuu noqon karaa walaalkii wuxuu noqon karaa qof kale oo ehelkiisa ka mid a wuxuu noqon karaa macallimkiisa ama sheekhiisii wuxuu noqon karaa ardaygiisii wuxuu noqon karaa saaxiibkiisii si kastaba ha ahaatee waa qof ay aada isugu tiirsanaayeen oo ay isku kalsoonaayeen oo uu u arkaayey inuu meel aada iyo aada u weyn ugu jiro marka kaa ilaahay qaado ilaan waa la qaadi oo shaki ma laha markii horeba ilaahay baa sameeyey subxaanah ee dabadeeta qofkuu sabree uu ixtisaabo jannada ayuu yeelanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga yeela inta jannada gelaysa arrimahaasina waa kuwo xaq oo xaqiiqo ah oo iman doona berri inaynu had iyo jeer xasuusnaanno una camal fallo ayaa ina saaran khayrka ilaahay hayna waafajiyo allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghinaa واستغفر الله الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين عباد الله waxaa ka mid ah arrimaha miisaanka aada u cusleeya maalinka qiyaame xusnulkhuluq akhlaaqda wanaagsan baa ka mid ah waxaana ina tusaaya xadiidka abudardaa rasuulka ka warinaya sala allahu calayhi wasalama inuu yidhi maa min shayin ahqalu fii miisaani alcabdi yowma alqiyaamati min xusni alkhuluq ma jiro miisaanka aakhira kafadda khayrka wax kaga qulculus qiyaamaha akhlaaq wanaagga akhlaaqdaa wanaagsan oo marar kala duwanna si faahfaahsan aynu uga hadalay oo macno ballaadhan waa camal weyn waa cibaado aada iyo aada u weyn weyn marka qofku inuu rabbigii akhlaaq wanaagsan kula dhaqmo naftiisa akhlaaq wanaagsan kula dhaqmo ehelka iyo waalidka iyo carruurta iyo dumarka dhammaantood akhlaaq wanaagsan kula dhaqmo dadka uu u shaqaynayo ama uu maamulo akhlaaq wanaagsan kula dhaqmo jaarka akhlaaq wanaagsan kula dhaqmo saaxiibada iyo walaalaha kale muslimiinta akhlaaq wanaagsan kula dhaqmo arrintaasi waa arrin aada iyo aada u muhiima weeye baaraka allaahu fiikum wajazaakum allahu khayraa miisaankaasi aakhira waa miisaan xaqiiqi ah ma aha uun cadaaladda in la fulinayo maalinkaasi sida dadka qaar ay yidhaahdaan waa miisaan xaqiiqi ah oo dhaba weeye labadaa kafadood ayaanu leeyahay waana mid horteenna iman doona qof kasta oo muslimi waxaa la doonayaa inuu khayrka iyo camalka saalixa ku dadaalo gaar ahaanna acmaashaasi aada iyo aada uu ugu dadaalo waxaa kaloo walaalayaal intaa aan raacinayaa xanuunkan adduunyada ku jira ee ogtihiine markaa muddaba ku jiray waa arrin ku yimi qadar ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aqdaartana waynu rumaysanoo dadka muslimiinta ahi way rumaysan yihiin ilaahay intii uu ugu talagalay ayuu ku saarayaa intuu ugu talagalay ayuu ku dhacayaa intuu ugu talagalay ayaa ka kacayso ka bogsanaysa waxaase inala gudboon akhdul asbaab asbaabta in la qaato waa mid muhiima oo qofka mu'minka ahi waxa saaran inuu qalbigana ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka cuskado rabbigii tala saarto ku kalsoonaado wixii asbaabana uu la yimaado asbaabta sharcigaana waa lala imanayaa asbaabta ahlulcilmigu ay ka cabiraan alasbaabu alqadariya ee tajribada lagu ogaaday ee saamaynteedu ay tahay mid daahir ahoo markaa muuqatana waa lala iman karaa asbaabta in la qaataana tawakulka ka hor iman mayso adilo kala duwan oo rasuulkeenna ka soo aroortay sala allahu calayhi wasalama ayaana u daliila sidaa awgeed waa in had iyo jeer la yska taxadiro sidaynu hore isugu baraarujinay in badan nadaafadda lagu dadaalo afka qofkii xataa xidhanaya af xidhkaasi la yska isticmaalo haddii allaba kuu roon yahay asbaabta noocaasa waa in lagu dadaalo tallaalkan xataa la ystallaalo isaga qudhiisu wuxuu ka mid yahay un asbaabta weliba imaka waa mid fudud oo waxa weeye bilaash ah qofkii istallaalaya dadka qaar badanina way istallaaleen qofkii istallaalaya waa arrin fiican sababtuna qadarka ilaahay ma hor joogsato laakiin la imashadeedu waxa weeye way fiican tahay oo waa iska feejignaan iyo markaa akhdul xadar weeye sidaa awgeed in la ystallaalo ayaa fiican oo qurux badan gaar ahaan dadka waaweyn iyo dadka markaa xanuunada leh iyo qof kastaa inuu istallaalo ayaa waxa weeye qurux badan eewaxa iska jirta tashuush badan oo dadka qaarkood ay markaa furaan oo markii hore xanuunku soo baxay waxaa la odhan jiray ilaahay gaaladu ugu talagalay waa garanaysaanoo waxa weeye waa xasuusan tihiin taasina sax ma aha waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa xaggiisa ka yimi lama farageliyo ilaahay cidduu doonuu ugu talagalay waxay noqonaysaa iftiraac cala allah ilaahay ood been ka sheegaysay noqonaysa ilaahay inuu gaalada unu ugu talagalay yaa kuu sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala cidduu doonuu ugu talagalay waa xanuunkaasi waa ciqaabkaa aa aragteen nafihii iyo dhaqaalihii iyo adduunkii iyo isu socodkii iyo waxyaaba fara badan inuu saameeyey bale cibaadaadkii buu saameeyey in badan oo ka mid ah sidaynu ognahay markaa ilaahay cidduu doono ayuu ugu talagalay haddaba imakana tashuushka jira waxaa ka mid a in la idhaahdo tallaalkan qudhihiisa ayaabuu bahalku ku mudan yahay ama gaala xaggeeduu ka yimi sidaba in ugu kalsoonaan karaa iyo waxyaabaha la midka ah marka waxa fiican dadku inay isweydiiyaan markay si saxa waxa weeye u fikirayaan dawooyinkan iyo kiniinadan iyo iraabkan iyo waxyaabahan aynu qaadanno had iyo jeer dee dhammaantood dad muslimiina kama iman in badan oo ka mid ah ayaa xagga gaalada ka yimi haddana markaynu u baahanaynu xanuunsanno waa innagaa qaadanayna cid cid ku ceebaynaysana waxa weeye maynaan arag marka calaa kulli xaal ilaahay baynu tala saaranaynaa sida waxa weeyaan markaa muuqatana in la istallaala asbaabta ayuunbay ka mid tahay xanuunno kaleoo layska tallaalaaba horay u jiri jireen oo atan jooniska iyo xanuunno kaleba layska tallaalo kii uunbuu tallaalkana la mid yahay dadku markaa wacyigooda inay kor u qaadaan ayaa qurux badan ilaahayna waa in la baryo subxaanahu wa tacaala qadarka ilaahay iyo geeridana lagama baxsan karo laakiin asbaabta in la qaataa waa mid waxa weeye muhiimah ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo ilaahay baynu weydiisanaynaa dhibaatooyinka iyo aafaadka col iyo caydh iyo cudurba le inuu ina gees mariyo ilaahay iimaan iyo ammaan baynu weydiisanay ilaahay camalada iyo cibaadada inuu inaga aqbalaynu weydiisanay ilaahay waxaynu weydiisanaynaa miisaankeenna khayrka aakhira inuu cusleeyo ilaahay miisaankeenna khayrka aakhira ha inoo cusleeyo ilaahay jannada haynugu casuumo dhammaanteen ilaahay intii dhimatay ee muslimiina hanoo ha u naxariisto ilaahay innagana haynooga daba naxariisto inta bugta ee faraha badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha shaafiyo inta bugta ilaahay subxaanahu wa tacaala ha shaafiyo inta badqabtana ilaahay ha u ziyaadiyo intaa waxa weeye dhibaataysan ama mushkiladii ku furan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatada ha ka dulqaado ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado ilaahay inta daymaysan ee adduunku go-an yahay siday dayntaa uga bixi lahayn allah u fududeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u fududeeyo ilaahay boggeenna burcad ha isu mariyo qulubteenna ilaahay ha mideeyo khayrka iyo wanaagga allahayna waafajiyo carruurta iyo dumarka iyo dhammaan madaxda iyo dowladda intaba allah inoo wanaajiyo intii dhib iyo aafa inala doonaysa ilaahay haynaga qabto ahlulfasaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga xijaabo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi